kulankan oo dhexeeyay wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka koonfur galbeed iyo madaga hay-adaha ku shaqeeya oo arrimaha samafalka ee guud ahaan koonfur galbeed welibaa diiradda lika saaraysa linku horseeda lahay biyaraanti raashinlaanta ku jirta degmooyin ku tirsan koonfur galbeed kulanku iyo gowruhu ku hayaan wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed wasiirka biyaha koonfur galbeed maamulka gobolka baay iyo guddoomiyaha degmada baydhabo iyo sidoo kale lagu ka hadalay sidii qorshe linkuga dhalan lahay deegay gargaarka biijarti dowladda mareykanka ee hakad kaligeliya wasiirka wasaaradda gargaarka maareyntii musiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi aruush iyo kulanka kuriyeed faahfaahin kubi walyaabo isu daarnay kulanka
waxaa noo qabsamay kulankeeni labada isbuuc marna qaban jiray oo hay-adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka iyo howlaha emerjensada looga wada hadli jiray qodobada maanta shirka looga hadlay waxaa xoogga lagu saaray cunnayarida iyo biila-aanta ka jirta deegaano badan oo ka mid a koonfur galbeed soomaaliya oo ay soo muuqato in abaar qarka loo saaran yahay degmooyin badan oo ka mid a gobolka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa naga soo gaaraya baahiyo ay noo soo gudiyaan maamulada iyo bulshada deegaanada maanta aada loo soo xusay warbixinooda la jeeday waxaa ka mid a degmada baydhabo aan joogno degmada xudur qansax dheere walaweyn buurhakaba iyo bardaale maanta intaasaa xoogga lagu saaray iyadoo aada culeyska u badan dhinaca uu yahay biyaha iyo dhinaca cuntada waxaa shirka nala joogay oo aan aniga ka wada shaqeynay wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo aan shirka wada guddoominaynay rabna inaan ku adkayna hay-adaha iyo hay-adaha u n-ka kuwa internationalka inay ogaadaan culeysyada bulshada soo footaan dhinacaas qodobka kale aada looga hadla waxuu ka mid ahay saameynta lacagaha deeqdi ahay humanitarianka oo dowladda maraykanka hakad kala geliyey saameyntai bulshada ku yeelanayso iyo sida arrimahaas dowlad ahaan koonfur galbeed ahaan wixii aan ka helayn aan kala tashanaynay hay-adaha samafal ka shaqeeya arrintaasna waxay noqon doontaa waxyaalaha aan xoogga saari doono maalmaha soo socda sida arrimahaas looga jawaabi lahay loo xaqiijin lahay bulshadeenna u nugul ee koonfur galbeed in adeegii u baahan ay helaan arrintaasna insha allah anagoo wasiiradeenna ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada ha noqoto qaybaha cuntada ha noqoto wasiirada ka shaqeeya caafimaadka biyaha iyo qaybaha kaleo muhiimkao adeega bulshada inaan ka wada shaqeyno sidii dadka koonfur galbeed adeegii u baahan u heli laayeen waxaan ka codsanay hore koonfur galbeed ayagana inay gacan isa siiyaan iyo bulshada soomaalidana ayagana ay tashadaan wixii dhinacooda ay ka qaban karaan insha allah waa dadaalinaa ilahin waxaan ka baryaynaa in howlahaas aan ku jirno adag ilaah noo fuday kulankan yahay kulan toddobaadkii bahlamariya weeladaya wasaaradaha gargaarka biyaha maamulka gobolka baykan degmada iyo madaga hayadaha ku shaqeeya arrimaha samafalka ee guud ahaan koonfur galbeed